habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso kowda bisha juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dt com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed colaad xasan
qodobada aad idaacaddeena caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii cawayska washington
dadbayaan dadbayaan isu dhiibin nabadoku israacsay kalgacayl isku doonay yahudeeqa wanaaga yacni ayaa mataqaanaa daryeelo uun oo xibaanta ka daayaba taaganya sidoo kale waxaad maqli doontaan diyaargarowga iyo dukaamaysiga munaasabadda ciidda oo laga dareemayo magaalada muqdisho puntland oo heshiis lagu dhisayo dekedda ay la saxiixatay shirkad shiinaha laga leeyahay barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa cambaariyey dil xalay loogu geystay magaalada gaalkacyo mid ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay oo ka howlgalayay bartamaha soomaaliya ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya raisdon zenenga oo hadda xafiiska unsom sihaye ka ah ayaa si xoogan u cambaariyey dilka maxamed cabdi khayre oo xalay fiidkii rag hubaysnaa ay ku toogteen magaalada gaalkacyo xilli uu kasii baxayay masjid uu salaada ku tukaday ilaa iyo hadda cidina ma sheegan mas-uuliyadda weerarka sida lagu sheegay war qoraala oo kasoo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya barxum khayre ayaa dhaawac ahaan lagu geeyay cusbitalka gaalkacyo halkaas oo uu markii dambe ku geeriyooday waxaanu u baroordiiqaynaa dilka master khayre oo lasoo shaqeeyey qeybta ammaanka iyo badbaadada ee qaramada midoobay sidaasina waxaa qoraalka ku yiri master senanga waxauu yidhi waxaanu ku buurinaynaa mas-uuliyiinta gobolka inaysan waxba la harin sidii loo dabageli lahaa ciddii ka dambeysay dilka loo geystay saaxiib geesi ahaa oo noloshiisa halis u geliyey sidii uu ilaalin lahaa ammaanka shaqaalaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya magaalada gaalkacyo waxa uu yidhi dhammaan bahda qaramada midoobay waxay tacsi u dirayaan qoyska iyo saaxiibadii uu ka baxay master khayre
booliska gobolka virginia ayaa maanta shaaca ka qaaday magaca nin jimcihii shalay laba iyo toban qof ku dilay xarunta dowladda hoose ee magaalada virginia beach ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka duweyn karadag ayaa boolisku waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin aanan ku faraxsanayn goobtii uu ka shaqaynaya oo ah waaxda korontada iyo biyaha ee magaalada uu weerarka ka dhacay taliyaha ciidamada booliska ee magaalada virginia beach james carvera ayaa maanta sheegay in ciidanka booliska ay toogteen duweyn kadib markii ay israsaasayn muddo socotay dhex martay labada dhinac taliyuhu ma uusan sheegin sababta ku kaliftay inuu weerarka fuliyey ninkaasi duqa magaalada virginia beach dave henson ayaa sheegay in koob iyo toban ka mid ah dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaha dowladda hoose ee magaaladaasi
sihaayaha xogayaha gaashaandhigga maraykanka baad shanahan ayaa u sheegay qayb ka qaybgalayaasha madasha gaashaandhigga sanadlaha ee shangari la defense forum ee dalka singabore in maraykanka aanu iska indhatiri doonin dabeecadaha shiinaha shanahaan ayaa sheegay in dabeecadahaasi shiinaha ay halis gelinayaan barwaaqada gobolka oo dhan waxa uu intaasi ku daray inaysan arrintu ahayn isku dhac ama derbi dhisid balse ay tahay arrimo la xiriira nabadgelyada dunida guud ahaan iyo gaar ahaan tan gobolka shiinaha ayaa lagu eedeeyaa inay dalalka kale ka xadaan xogaha militari iyo midda farsamada casriga ah waxaana xogayaha gaashaandhigga maraykanka uu sheegay inuu kasoo horjeedo wasaaradda weerarada xagga internetka ee beijin iyo xatooyada hantida iyo maskax maalka dadka kale khubaro ayaa sheegaya in shiinaha uu doonayo ama u adeegsado waxyaabaha ay xadaan isagoo yareynaya faraqa u dhexeeya awoodaha militari ee labada wadan hogaamiyaasha toddoba iyo kontonka wadan ee xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka ayaa cambaareeyay go-aankii muranka badan dhaliyey ee dowladda maraykanka ee magaalada qudus uga aqoonsatay caasimadda israel bishii disembar ee sanadka labada kun toddoba iyo tobankii bayaan ay sabtida maanta ah ka soo saareen gabagabadii shir ay ku yeesheen magaalada barakeysan ee maka ee dalka sacuudiga ayay dalalka iskaashiga islaamka ugu baaqeen wadamada safaaradahooda u raray magaalada qudus in ay dib uga fakeraan istaraatiijiyadooda taasoo xadgudub weyn ku ah bay yidhaahdeen qaanuunka caalamiga ah waxa ay soo jeediyeen in la qaadaco dalalka safaaradahooda u raray qudus dhinaca kalena dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka ayaa taageero u muujiyey sacuudiga oo uu dagaal dhinaca siyaasadda ah hadda kala dhexeeya iiraan boqorka sacuudiga salmaan cabdulcasiis ayaa shirka ka sheegay in weeraro uu sheegay inay iiraan ku qaaday maraakiib shidaal waday oo uu sacuudiga leeyahay ay keeni karto halis ku timaada marinbiyoodka gacanka khaliijka iiraan ayaa si xoog leh u beenisay eedaha uga yimid sacuudiga shirkii dalalka iskaashiga islaamka ayaa gabagaba u ahaa saddex shir oo tan iyo khamiistii ka dhacayay magaalada maka ee dalka sacuudiga kuwaas oo ay si deg deg ah isugu wacday boqortooyada sacuudiga dalalka xubnaha ka ah golaha iskaashiga khaliijka kan jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga islaamka
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idan kaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilowna ee xilli roobaadka guga oo si wanaagsan uga da-ay deegaamada puntland ayaa waxaa daad ka dhashay ay geysanayaan khasaare iyagoo sababay dhimasho lix caruura oo ka soo jeeda qoysas xoolo dhaqato ah oo miyiga gobolka karkaar ku nool wariyaha v o eda faadoome yaasiin jaamac ayaa warbixintan goordhow magaalada boosaaso nooga soo dirtay gudoomiyaha gobolka karkaar cabdulaahi maxamed bare oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan miyiga gobolka karkaar ayaa v o a u sheegay in daadad soo fatahmay ay la tageen saddex carruur ah oo walaalo ah oo ka kooban laba gabdhood iyo wiil shan ka mida qoyskan ay saddexda carruurah ka dhimatay ayaa gudoomiyuhu sheegay in la soo badbaadshay waxaana ka mid ahayd hooyada qoyska
saddex qof waa dhinteen oo ilmo yaryaro ah oo lix iyo toban jir ugu weydahay shanna waa laga soo badbaadiyey jeebisi bay u baxeen gudoomiyaha ayaa sheegay in qoyskan ay sidoo kale ku waayeen xoolihii ay dhaqanayeen daadkan la tegay carruurtooda agagaarka degmada sheerbi ee ka tirsan gobolka karkaar ayaa guddoomiyuhu sheegay in kow iyo toban qoys uu daadku kala tegay xoolihii ay dhaqanayeen balse laga badbaadiyey dadkii beelo kaleeto oo sidaas oo kale oo ilaa kow iyo toban qoysana xoolihii biyaa kala tegey laakiin dadkii waa la badbaadiyey gudoomiyaha ayaa sheegay inay jiraan qoysas kale oo looga walwalsan yahay in biyaha roobku ay khatar geliyaan iyaga iyo xoolahooda isla markaasna ay gurmad u direen meelo gurmad u baxay oo waxooyinka aan telefoonadu gaarin oo loo marayo telefoonadooda inay dhaceenna iyagana gurmad baa u baxay ee lagama warqabo waxay ku nool yihiin iyo si wax u gaareen waddada dhinaca boosaaso ka gasha gobolka karkaar iyo tan ka timaada dhinaca garoowe ayaa guddoomiyuhu sheegay in ay gooyeen biyaha roobku dugaalna waa naga xirantay oo buuddooyin baa go-ay waaweyn oo baabuur usoo gudbi karta dhinacan xaaji khayr laga bilaabo ma jirto dhinaca barigaana oo boosaasona i durdur baa biyo marayaan oo biyo xoogle ka soo dhaceen daloor oo dhan baa go-an iyagana baabuur loo soo gudbi kartaa ma jirto dhibicda roobka guga ayaa si wanaagsan uga da'day deegaamada puntland waxaana ay meesha ka saartay abaartii istabajoogga ahayd ee muddo sannada ah ka taagnayd gobollada puntland biyaha roobka ayaa waxa ay sababeen in togaga iyo balliyada ay ka soo fatahmaan daad aad u xoog badan waxaana ay sababeen inay istaagaan isa socodka gaadiidkii isaga safri jiray waddada laamiga ah iyo dhulka ka durugsan ee gaariwaaga loo yaqaan dhinaca kale roobabkan ayaa waxa ay sababeen dhimashada lix carruur ah oo ay dhaleen laba qoys oo xoolodhaqato ah oo ku noolaa miyiga gobolka karkaar waxaa sidoo kale jira qoysas fara badan oo ay xoolihii kala tageen daadadka ka soo fatahmay roobkan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso weli wararka puntland ayaan ku jirna ee madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo oo ku sugan dalka shiinaha ayaa shalay heshiis lagu dhisayo dekedda eyl iyo mashaariic kale ku kala saxiixday magaalada beijing ee xarunta dalkaasi shiinaha shirkad laga leeyahay dalkaasi shiinaha faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo booqasho ku jooga dalka shiinaha ayaa waxaa maamulka puntland uu heshiis la saxiixday shirkad shiinays ah oo lagu magacaabo c c e c c waxaana heshiiskaas qalinka ku duugay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda puntland faarax cawaash iyo madaxa shirkadda c c e c c heshiiska ay labada dhinac kala saxiixdeen ayaa noqon doona dhismaha dekad kalluumaysi oo casri ah oo shirkadda c c e c c ay ka hirgelin doonto degmada ayl ee gobolka nugaal taasoo la sheegay in heshiiskaasi uu horumar ka geysan doono ka faa'iidaysiga khayraadka badda puntland shirkadan shiinayska ah ee lagu magacaabo c c e c c oo ay xarunteeda weyn ku taal magaalada beijing ee dalka shiinaha ayaa horay u dhistay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxaana iminka ay puntland ka wadaa mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha gaalkacayo iyo waddada isku xirta degmooyinka ayl iyo dangorayo ee gobolka nugaal waxaana safarka madaxweynaha puntland uu ku tegay dalka shiinaha uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu dalkaas ku tago tan iyo intii uu xilka qabtay faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa washington waxaa lagu jiraa maalmaha ugu dambeeya ee bisha barakeysan ee ramadaan sanad walba xilligan oo kale waxaa suuqyada magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya laga dareemaa ciriiri iyo dukaamaysi ay dadku ugu diyaargaroobayaan maalinta ciidda meelaha diyaargarowgaasi sida xooga looga dareemayo waxaa ka mid ah magaalada muqdisho wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray
xilligan ciidda waxaa ka harsan maalmo kooban goobaha lagu iibiyo dharka waa mashquul waxaana jooga waalidiin caruurtooda u iibinaya dharka cabdifataax mire wuxuu ka dukaamaysanaya mid kamid a carwooyinka muqdisho wuxuuna dharka ciidda u iibinayaa caruurtiisa maasha allah aad iyo aad ayaan u diyaargaroobaynaa maxaa yeelay waxaa nagu xiriirtaa jail ilmo yaryar oan dhalnay oo aad ayuu loo baahan yahay xiliyadaana kale in looga farxiyo marka sidaas darteed waxaan hadda iiminayaa kabahoodii dharkoodii horaan u geeyey waxyaabahan oo dhan hadda waxawaaye xilligan maaragtay ayaan waxaan rajaynaynaa inay aad noola farxaan oo maalintaasaan farxad la qaadanno si macnaha ay u dareemaan waalidtinimada iyo noloshu macnaha ay leedahay daruufaha amniya xaaladda muqdisho si walba ay tahay dadku way faraxsan yihiin waxayna ku guda jiraan u diyaargarowga maalinta ciidda wallaahi dadku awalba nabadda soomaaliya waxay iska ahayd nabad oo dadku aysan rajada ka quusan rajadeenna marna kama quusanayno waxaanu rajaynaynaa annaga iyo dhallaankeennuba inaan maalin horumar gaarno oo aan helno farxad iyo raynrayn sidaan ka wanaagsan teeda kale waddankeenna annagu waxaan ugu dulqaadanaynaa riskiga waxaan u dul qaadanaynaa wax walba nagala soo gudboonaada waxawaaye waddankeenna annagaa iskale meelna ugama soconno meelnana ugumaana bixin qurbana kamaana imaan waa ku dhalanay welina waa joognaa waana ku ilmo kasto ilaahayna waa nagu nabadgeliyey qofka bini aadankaana haddii asaga laga nabadgalo asaguna waa nabadgelaya marka qof kasta oo xushmeeya dadkiisa oo nabadgeliya asna waa nabadgela samiire mardaadi waxay dharka ciidda u iibinaysaa wiilkeeda cumar wayna u diyaargaroobaysaa maalinta farxadda ee ciidda halkayga wiil aan ifka ka fiirsanayo alxamdulilah cumar xabiibi cumar cabdulaahi maxaytol ciiddiisa halkaan ka soo doonay maasha allah wax iraaligeliyo ku maqsuudana waa ka helay maasha allah farxadda hooyo walba waxay ciidaysaa ayna baaldegaysaa caruurteeda see wax ugu gadan laheyd u ciidsiin laheyd farxaddaas ayaan ku wada jirnaa hooyo walbaba kheyr allaha siiyo sanad walbaba waxaan u dabaaldegnaa ilmaheenna siday u farxi lahaayeenoo kheyrkooda ula ciidi lahaayeen xilligan meelaha mashquulka laga dareemo waxaa ka mid a dawaarada waxaa dharka tolmada ka iibsanaya dhallinyaro badan jaamac mayow jaamac oo ku magac dheer juuma waa maamulaha dawaarka alla aamin wuxuuna u sheegay v o a in xilligan ay dareemaan mashquul badan maadaamay ku soo wajahantaha maalinta ciidda waxaan ku jirnaa hadda diyaargarooga ciidda adigii waxaway aadaan wax u nahay mashquul shaqada aaday u fara badantahay habeenay maalinaan shaqaynaa markaa dadkana aaday u fara badan yihiin sidaa daraaddeed waxaan turnaa khamiisyada dhallinyarada oo sanadkan aad u dalbatay shicaararaa turnaa waxaan kaloo turnaa isku joog iyo shaar iyo sarwaal caadi ah waxaan turnaa hadda cayaa dabxala shaqada waxay noo marosaa heer gabagaba ah waxay noo marosaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yadaa waxaan ilaahay ka baryaynaa ciidda ciideen inuu ciidda ciideen inuu nabadgelyo iyo caafimaad inuu inuu nagu gaaro goobaha ganacsiga iyo carwooyinka waaweyn ee muqdisho ayaa gaara wakhti dambe xilliga habeenkii sidau v oda u sheegay maamulaha carwada alkowsar maxamed cabdiraxmaan dadkaas qof cunug u jooga mar walba wuxuu niyad u heenayaa inuu u adeego ilmihiisa daaswaay dadku way imaadaan waxaa shaqaynaa laga soo bilaabo labaiyo tobankii bar ilaa toddoba saaxibeennimo so even marar qaar toddoba saaxibeennimo waa dhaafnaayo wax lagu qasbaayo waxaa ay kastamarkiiyo socdo lama xiro carwada ilaa inta ay kastamar ay socdaan taas waxay ku tusinaysaa marka in dadka ay weli diyaar u yihiin maxaa laayay in ay ilmahoodii dhar fiican iyo quality leh ay u gadaan waxaan ugula tiriyaa carwooyinka kuwooda ugu wakhtiga badan shaqeeya daaswaay waxay ka tarjumaysaa inaa kastamaro badan aan qancino cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrafoonka maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada barakaysan ee maka almukarama iyadoo lagu jiro maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaa ka socday shirar kala duwan oo ay dowladda boqortooyada sacuudiga ku marti qaatay ururada ku bahoobay dalalka khaliijka dalalka jaamacadda carabta iyo weliba dalalka islaamka shirarkan iyo haddaba ujeedooyinka ka dambeeya iyo natiijooyinka kasoo bixi kara ayaa waxa aan ka waraystay maxamed cali biixi oo isagu ah suxufi ku nool dalka sacuudiga kana faaloodo arrimaha dunida islaamka waxaana nugu horeyn weydiiyey shirarkan iyo waxyaabaha ay ku saabsan yihiin shirarkani dee marka hore horta maka waa magaalo looga bartay inay marti geliso dadka cibaadaysanaya gaar ahaan xiliyada soonka weliba dhamaadka soonka marka la gaadho laakiin waxyaabaha ku cusub sanadkan waxaa ka mid a inay marti gelinayso shirar siyaasadeed oo ad adag oo arrimo xasaasiya lagaga hadlayo shirarkaasi qaar waxay gaar u ahaayeen wadamada khaliijka kuwo kalena waxa ay koobsanayeen wadamada carabta ka ugu dambeeyey ayaa isagu ahaa mid ka wada dhexeeyey bahwe bahweynta islaamka marka la eegana saddexduba waxaa hadheeyey arrintan ku saabsan loolanka sacuudiga iyo iiraan marka aad dhinac kale ka eegtana waxaaba la odhan karaa dee isku ujeedo ayay ahaayeen marka laga eego dhinaca ajendayaasha shirarka ama waabay isku dhadhawaayeen marka aad ka eegto xataa warmurteedada kasoo baxayeyna ilaa iyo hadda waxaynu aragnay waxaa la wadagelin karaa hal khaanad ah taas oo ah in iiraan dhabarka loo saaro waxyaabihii ka dhacay dhawaanahan gobolkan carabta marka iminka sida muuqata xuseenow sacuudigu iminka wuxuu isticmaalayaa diblomaasiyad iyo weliba awood uu isugu geynayo sidii uu wadamada islaamka guud ahaan uga dhaadhicin lahaa inuu ka helo taageero taasina ilaa iyo xad way muuqataa inay ku guulaysteen waxaana marag u ah warmuteedyadii laga soo saarayay shirarka waxay markaa shirarkani imanayaan iyada oo gobolka ay ka dhaceen weeraro dee marka la eego bishii labiyo tobankii bishii may kuwii dhacay iyo afar iyo tobankii kuwii ka dhacay halkan sacuudiga arrintaasina waxay keentayba inuu boqorku shirar aan caadi ahayn oo deg deg ah uu isugu yeedho wadamada islaamka halistaa marka sacuudigu umaanay muuqan ee maraykanka laftiisa ayaa isaga laftiisu dareemay waxaanu markiiba sameeyey culays siyaasadeed iyo weliba culays dhaqaale oo dhabarka loo saaray iiraan isagoo weliba intaa kusii daray inuu ciidamo uu leeyahay kusoo daabulo gobolka mararka qaarkoodna la odhan karaaba wuxuu kula hadlayay lahjad adag waxaa kaloo ay imanaysaa shirarkani imanayaan xuseenow iyadoo aan weli xal loo helin khilaafkii wadamada khaliijka wadamadan carbeed ee qaniga ku ah saliida haddaba waxaa la isweydiin karaa shirarkani fura ma u noqon doonaan sidii arrintaa loo soo afjari lahaa jawaabta inkasta oo ay ku habboon tahay shirka midhaha ka soo baxa laakiin odaraskayga gaarka ah ilaa iyo hadda ma muuqato inkasta oo shirka kasoo qayb galayba ra-iisul wasaarihii qatar oo yimidoo shirar duceedana la lahaa madaxda qaar oo xataa boqorka wadanka ilaa laba jeer isasalaameen iyaga oo ay si dhoola cadaynayaana la arkayay haddana ma muuqato wax la odhan karo arrintaa khaliijka waxbaa laga gaadhay ama heshiisyaha hordhaca ayaa muuqda waa tahay sidaad ka dhawaajisay marka laga yimaado arrinta iiraan oo aynu ku soo noqon doono waxa uu shirkani kusoo beegmaya ama shirarkani ay kusoo beegmayaan iyadoo oo ay jiraan khilaafaad u dhexeeya dalalka khaliijka ama dalalka carabta qaarkood iyo weliba guud ahaan dalalka islaamka oo qaarkood aanay dowladda lahayn ama ay isbedella ka dhaceen sacuudigu markaa sidee buu u maareeyey waxaasoo arrimo ah oo uu isugu keenay dadkan wallahi iminka waxaad moodaa waxyaabaha ku cusub ee iminka geopoliticska mandiqadan ama gobolkaba sacuudiga oo iminka u dhaqmaya sidii wadamadan la yidhaahdo big powerka ama wadamada awooda iskale ee reer galbeedka oo iminka intii ka dambeysay arrintii khaliijka sacuudigu waxa uu faradhuu dhuuban u yeeshay in uu kasbado wadamo badan oo islaama oo xilligo isagu doonaba u u yeedho oo shirar badana halkan ay ka dhaceen kuwii hadda ka hor taram ka qayb galay baa ka mid ah marka waxaad moodaa in kasta oo marka la eego la eego xagga hoose amaba gudaha wadamadaas aanay ahayn la kadyo ishaysta ee ay yihiin wax kala baahsan oo aan wada socon oo dhinacaan u wada jeedin haddana markay shirarka caynkan yimaadaan sacuudigu waxaad moodaa inuu u helo siyaasad uu wadamadaa kusoo jiito laakiin marka ay arrintu tagto runtii eeraan ma laga hortegi karaa oo military ahaan ma looga hortegi karaa arrintaasi waxaad moodaa inay adkaan doonto in la helo khulufo isku xidhan oo isku dubaridan oo military ahaan u wajahda iiraan laakiin shirarka caynkan oo kale ah sacuudigu waxaad moodaa imika inuu awooday inuu wadamada ku qanciyo in ay tahay inay kasoo qayb galaan oo weliba arrimihii isagu warwarka uu ka qabay uu ka dhaadhiciyo dabeetana ay ku raacaan oo ay weliba cambaarayn eeraan dusha ka saaraan oo ay halkaa xagga ra'yiga ama mawaaqifta siyaasiga aba ay la saftaan sacuudiga laakiin military ahaan hadday timaado waxaan u malaynayaa sheekadu inaanay sidaa u wada soconayn dadka falanqeeya siyaasadda bariga dhexe waxay sheegayaan in shirarkan ay ku soo beegmayaan iyada oo sacuudigu uu hogaaminayo isbahaysi muddo afar sanaaba ka dagaalamayay dalka yemen oo la dagaalamayay kooxda xuutiyiinta oo lagu eedeeyay inay iiraan gacansaar la leeyihiin arrintan ma laga yaabaa shirarkan imika isdaba socdaa inay soo dedejiyaan iska horimaad dhex mara sacuudiga iyo iiraan marka guud ahaan la eego muraayadaha loo gashado waxaa la odhan karaa marka laga yimaado baalaxoftada siyaasadda ee hawada laysu marinayo ee hanjabaadaha ah iyo diyaaradahan iyo maraakiibtan uu taraam uu badda kusoo daabulayo dhinac waa laga odhan karaa laakiin marka run ahaan muraayadaha loo gashadoo la eego waxaad moodaa wadamadu inay ka feejigan yihiin inay dagaal galaan maraykankuna iminka waxaad moodaa waxa uu ciyaaraya kaarka uu ciyaaraya inay tahay eedi weyn in eeraan cadaadis la saaro dabeetana halkaa cadaadiskaa lagu khasbo in ay miiska wadahadalka soo fadhiisato laakiin u malayn maayo hadda trump iyo sacuudiga iyo wadamada gobolkan ku yaala cid hamuun u qabta ama dagaal doonaysaba inay jirto in badanna way sheegeen oo sacuudiga way sheegeen oo waxay dhahdeen dagaal anagu diyaar uma nihine laakiin xaqayda ama waxaanu xaq u leenahay waanu difaacanaynaa marka u malayn maayo in dagaal lagu degdegi doono sababtoo ah natiijada ka iman doonta haddii uu gobolkan ka dhaco ayaa noqonaysa mid lagu hooso xuseen marka la eego warbaahinta dalka iiraan ama warbaahinta kale ee maamulada ay iiraan taageerto sida lubnaan ama ciraaq ama dalka yemen oo xuutiyiinta ay taageerto ma ka hadleen shirarkan iyo waxyaabaha ama se u arkaan iyausee u arkaan waa sidaa eeraan u aragto waayo kabaha eeraan gashan tahayba iyana gashan yihiin waa isku dhufays bay ku jiraan way ka hadleen intuna eeraan bay taageersan xisbillaahi oo kale iyo markaad eegto eeraano weyba ka hadashay arrintana waxay sheegeen shirkan sida wadamada islaamka uu socda inaanay ahayn si ay iyagu kaga soo qeybgeli karaan marka iyagu waxa ay xulafo la yihiin oo marba ay ciyaarayaan kaaga oo ay ciyaarta eeraan ayay ku dabafeyshan yihiin hadday yihiin xuutiyiinta iyo hadday xisbillah yihiin iyo wadamada kale kooxaha kale aan idhaahdo ee shiicada ah intuba eeraan mowqifkeeda ayay iyaguna qaadanayaan markasta saad sheegtay dalka qatar waxaa ka soo qayb galay wafdi sare oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo yimid sacuudiga arrinta ay qatar iyo sacuudiga isku dhaafeenna waxay ahayd in xiriirka loo jaro iiraan marka ma laga yaabaa in arrintan isku soo dhaweyso khaliijka oo gaar ahaan qatar iyo sacuudiga ama imaaraadka oo kale inkastoo aanan ilaa iyo hadda shirarka waxaa kasoo baxay guntooda aan si dhaba loo ogeyn iyo waxyaabaha ay gaar ahaan uga wada hadleen arrintii khaliijka laakiin waa suuragal inay arrintu isku soo dhaweyso oo ay arrinta haddii si dee loo dhigo in ay wadamadu doonayaan in xaqiiqda ay wajahaan waa suuragal in la isku soo dhawaado laakiin ilaa ya imika waxaa banaanka usoo baxay ma muuqato wax wadamada isku soo dhaweynaya oo weyn oo ilaa iyo imika laga gaadhay intii shirarka lagu jiray gaar ahaan loolanka khaliijka inay soo baxeen ilaa iyo imika intaanu ka warhayno xuseeni dhowaan waxaa soo shaacbaxday in dalka ciraaq oo in muddoaba ka maqnaa saaxadda siyaasadda uu maamulka dalkaasi isku dayayo inuu dhexdhexaadiyo iiraan iyo maraykanka ma kula tahay inay arrintaasi suurtagal tahay waqtigan imika la joogo ilama aha inay doorkaa ciyaari karaan hore inay ciraaqiyiinta laftoodu ninka la idhahda calaawi sheegay arrintan iiraan iyo udhaxaysa iminka maraykanka iyo khaliijka ama sacuudiga iyo iiraan ilama aha inay door weyn ku leedahay waayo xagga miisaan ahaana maaha iiraan ciraaq ma aha wadan iminka halkaa iyadu dhex geli karta iyadiiba a wadan burburtay oo saameyn ay ku leedahay lafteedu iiraan lafteedu ay siyaasadeeda ay ku leedahay marka ilama aha inay doorka caynkaasi ciyaari karto waxaa isku soo dhaweyn kara uun kooxaha ama dhinacyada ay ka dhexayso arrintan oo xaqiiqda sida ay tahay u wajaha oo dareema mas-uuliyadda saaran oo ogaada waxa dhibkan haddii uu sii kordho waxa ka dhalan kara ama cawaaqibta ka iman karta inaan hadhow la xakamayn karin marka ay arrintaa garowsadaan halkaa ayuu isku soo dhawaashuhu ka iman karaa laakiin ciraaq iyo wadamo caynkaa u burbursan ilama aha inay door weyn ku leeyihiin sidaynu ka warqabno madaxweyne trump iyo maamulkiisu waxay iiraan ku soo rogeen cunaqabateyno kala duwan ma laga yaabaa cunaqabateynadaasi oo u badan dhinaca dhaqaalaha inay saameyn ku yeeshaan dalka iiraan oo ay mowqifkooda dabacsanaan ay ku yimaado xagga saameynta way ku yeesheen oo imika waxyaaba ay la siriirsan yihiin iiraantu ay lada la gagabsan tahay waxaa kamid a arrinta dhaqaalaha oo saliideedii dhamayd ee beysanaysay baa la curyaamiyey oo wadamadii markii hore taraam u fasaxay inay dhiil ku qaataan gooniya oo iyada sidaa ay ula macaamilaan ayaa laga jaray marka xagga dhaqaalaha saameyn way ku yeelanaysaa oo waxyaabaha iy lafteeda karka ka keenay ee arrinta khaliijka imika lagu lagu lagu haysto kamida arrimaha dhaqaalaha culayska la saaray baa kamida laakiin arrin xoog ilama aha inuu trump iyo maamulkiisu midna imika ay diyaar u yihiin inay ka fursan weydo mooyaane in iiraan lagu dayo sababtoo ah waxay noqonaysaa iiraan lafteedu waa quwadaan imika la dhayeysan karin oo gobolka ka jirta maraykankuna diyaar ma aha bari dhaweyd buu ka baxay diiqadii ciraaq iyo afghanistan uu barack obama ka saaray ilama aha marka mar labaad inuu haddana u bareeri karo inuu mar labaad haddana dagaal saa u daba dheeraada oo le qiimihiisa oole burburkiisa oole dhaawiciisa dhaqaale inuu mar labaad dagaal u diyaar yahay u malayn maayo maraykan sida laga warqabo dalka shiinuhu waxa uu ka mid yahay dalalka caalamka ee dhaqaalahoogu aadka u sarreeyo islamarkaana uu xidhiirhkoodu wanaagsan yahay iyaga iyo iiraan ma laga yaabaa markaa in iiraan ay u wareegto dhinaca ruushka iyo shiinaha oo kale siyaasad ahaan waa waa wadan siyaasad qabow shiinuhu oo aan inta badan dhex gelin siyaasadaha sabaynaya ee wadamada bariga dhexe waa laga yaabaa cilaaqaadka xagga dhinaca dhaqaalaha inuu wax ka halkaa ka hunguriyeeyo laakiin siyaasad ahaan ilama aha inuu u geli doono marka laga yimaado dhinaca dhinaca ruuska marka laga eego ruuska oo dhinaca iiraan ay iska ay isla dhacsan yihiin siyaasadda ay wada wadaan waa arrinta marka laga hadlayo arrimaha syria oo aad moodo inay si uwada tallaabsadaan laakiin arrinta khaliijka laftiisa waxaad moodaa ruushku inaanu imika aanu kusoo degdegayn oo ama dhexdhexaad ka yahay ama ilaa iyo imika inta la arkay mowqifkiisa aanu si wanaagsan u muujin intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan inugu marti ahaa maxamed cali biixi oo isagu ah suxuufi soomaaliyeed oo ku nool dalka boqortooyada sacuudiga kana faalooda arrimaha dunida islaamka tan iyo intaan dib u kulmi doonno waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga xuseen barre aadan oo barnaamijkaasna la socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawina qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah layla dumar ladaan ugu jeclaa dhuulo ina aadan weli kamaan labayn caashaqii aanu qabay luula laabta iyo lafdheertuu ku miran lugaha beerkayga ha yeeshee waxbaa iga lumoo luulka tabayaay hore ayaa loo yidhi ninbatuu dumar calmaday waa u cambara luule caawana ninkaas ayaynu leyladaasi uu dumar ka calmaday cawayska kula raadin doonaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin waxaana dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey alfanaan cabdiraxmaan xadxanteeye dad bayaan dad bayaan isu diidin laba dooku israacshay kalgacayl isku doonay yahudeeqa wanaaga yacni ayaa mataqaanaa daryeelo uun oo isbaantiga daayaba taagan
sidoo kale waxaad barnaamijka cawayska washington ku maqli doontaan horta haddii alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahay soddon ayaamoodoo faral ka dhigay toban ayaamood lagu sii dari lahaa rag badan baa qaar badan baa rag maxaa jilahaa qiyaastii sidii abaartii ma garanaysaa markii neef kolba uu neef hadho socodka
bal ka waran haddii magaalada aad ku nooshahay laga afurnaado amaba aad haysato ugu badnaan shan saacadood oo keliya inaad afurkii cashadii salaadii iyo weliba suxuurtii aad hal mar kaga wada gaadhsiiso waa xaaladda soomaalida ku nool waddamada saacadaha badan laga soomo waxaanaynala wadaagi doonaan waayaha ay ku soomaan aan ku bilownayn dhegaystayaal waxa aynu ku jirnaa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaana sida aynu wada ogsoonnahay iyadoo qof kasta bisha barakaysan ee ramadaan laga rabo inuu dhammaystiro soddonka maalmood intii awoodaysa ayaa haddana lagu kala duwan yahay saacadaha la soomanaado iyadoo ay ku xidhan tahay hadba deegaanka qofku uu markaasi ku soomayo waxaana jira magaalooyin laga soomanaado in ka badan labaatan saacadood iyo weliba kuwo intaasi in ka badan ay dadku maalintii soomanaadaan maxamed yuusuf bidhiidh oo ku magac dheera badda waxa uu ka mid yahay soomaalida degan dalka swiden gaar ahaan ku nool magaalada maalmo waxaana uu barnaamijka cawayska washington uga warramayey dadka halkaasi jooga xaaladda ay ku soomaan iyo weliba saacadaha si kooban sida ay yeelaan waxaanan ugu horrayn weydiiyey inta saacadood ay maalintii soomanaadaan
horta cabdixakiinow wada shan aan halkaan degay horta saacado badan baa lagu samaa runtii sababtoo ah cidhifkii waxay ku taallaa cidhifyadii waqooyi ee adduunka anu magaaladan deganay maalmo oo ku taala koonfurta waddanka sweden sweden inkastoo waddan dheer yahay weliba saa u yuubana u dheer balse magaaladan deganaan waxaa la soomaa oo adceedu soo baxdaa salaabta waxa la tukadaa saddexda saqda dhexe haweenimo waxaanu afurnaanaa sagaalka iyo afar iyo afartan daqiiqo marka qiyaasaan sagaal iyo toban saacadood baa la soomaa maalintii sagaal iyo toban haddaad soomanaataan waxaa idiin soo harayaa waa qadar ku siman ama waa saacado ku siman ilaa shan saacadood dabcan saan qiyaasayana intaas waxaad haysataan inaad ku afurtaan ku cashaysaan taraawiixdii ku tukataan ama tahajudkii ku tukataan sidoo kalena aad ku suxurataan sideed u maaraysaan arrintaa runtii waa cidhiidhi way iska tahay oo de waad qiyaasi kartaa adiguba shan saacadood oo weliba dee shaqana ay ku jirto oo qof kasta aroortii uu lixda subaxnimo inu kacada ay tahay haddana oo inuu habeenkii hore useexdana ay tahay si uu shaqadiisi iyo de nolol maalmeedkiina caadi u noqoto oo loo qabsan karo marka waa iska cidhiidhi runtii de waxaa saaad sheegtay markaad afurtida koobkii biyaha iyo xabadiisa amsaa marka turto horta waad ilwararahaysaa cabdixakiinow markaasaad saacad iyo rabta khusraanaysaa marka hawan haddana saa markaad maqribkii tukatid haddana waad ad cishaa iyo taraawiixdii iyo salaatuleylkii waxaas waa nin libaaxo lila ka tegay baa inta badan wada dhamaystiraa laakiin waa cidhiidhi xaqig wey aad iyo aad waan gartay maxamed haddaan si kale ku weydiiyo een, maalmaad adiga hadda joogtaa een, oo marka hadda la eego sweden oo kale dhinaca koonfurta iyadu soo xigaysa markii sweden gudaheeda la eego een, a- isla dacalka waqooyi magaalooyin sii xigaa jira oo oo de iyagana Ahi, ahi, ay ay magaalooyin soomaali jira.
kale ku nool yihiin waa dhab waa dhab kuwa maydila saacadaa iyagana intee leeg bay soomaalinta ogaalkaaga ah?
No, wallahi xaqiiqda waxa weye faraq badan baa noo dhexeeya oo horta kolleyba dadaceedan isbedelkeeda soo bixideeda iyo dhicideedu sidaad ognahay waxay ku xidhan tahay latitude-ka iyo latitude ama waxaan la yidhahdo loolka iyo dhigaha la yidhaahdo eh, geography iyo lagu qiyaaso inta faraqa udhexeeya eh, maxaan ku cirifka waqooyi iyo dhulbadhaha dhulbadhaha oo soomaaliya mara runtii xa- mara luuq mara iyo eh, faraqa udhexeeya wuu isbedelaa saacadbada waa sidaan ognahay wuu isbedelaa samarkii iyo qaboobihiiba mar ay maalintu badato iyo mar ay habeenku bato markaa kiruna oo aniga xoogay noo dhexeeyo kiruna la yidhaha magaalada ugu sheetay dad badan degayn magaalo weyna ee soomaali badanna degan tahay Mhm.
marka halkaa eh, Marka waa laba nin ka saacadood.
teguunba ku sooma cajiib ay cajiib runtii culamo badan oo ka hadashay way jiraan waxay soo jeedeen in magaalooyinka ugu dhaweeye stockholm oo kale oo isku wakti nahay ay u la afuraan haddii de markaa idmin sadceedda soo jeeda uu qofku afuro haddii kale ninkii libaaxina iska dhamaysada kolley markaa waa la helaa qaar libaaxyo iyagu dhameeya horta haddii alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay soddon ayaamood oo faral ka dhigay toban ayaamood lagu sii dari lahaa rag badan baa qaar badan baa rag haaji lahaa baa kaa qiyaastii sidai abaartii ma garanaysaa markii neefka kolba uu neef haro socodka
markaa waxaad leedahay waa culayskeeda waa lasii dareemayaa mar marka marka ay, hor oo dee is- meelahan waqooyiga waqooyiga yurub ha noqoto maxaan ku dhaha waqooyiga kanadiya waqooyiga scandinavia ajarka la shaqaystaa waa overtime qofka in hargeysa jooga ama xamar jooga markuu sideed saacadood shaqeeyo iska rabaxa halkan waad sii shaqaynaysaa sideed saacadood kala overtime oo Aad iyo aad.
ajarade marka maasha allah aad iyo aad haddaan si kale ku weydiiyo een, maxamed een, dabcan marka laga yimaado een, de hadda waad- waa ku soomaysad waddanka sweden qurbahana de muddo dheer baad deganeed waddamo kala duwan baad ku Waa.
soo noolayd waad ku soo soontay saacado waa kala duwanaadaan haddana lama mid aha saacadiyo waddankii waddankiina waad ku soontay isagana waad garanaysaa waxa ugu weyn ee tabto ama aad maxaan ku idhaahdaa marka xilligaa rabadaan taas tidhaahdo haddaad waddankii ku soomi lahayd dee wixii wanaagsanaa baad ku jiri lahayd maxaa ka mid a waxyaabaha maxaad ka tilmaami kartaa waxa aad iyo aad iyo aad weyn oo tago oo runtii maalin walba intan dambe horta internetka la hela alxamdulilahi rabbilcaalamiin meelaha ka raadiyo laakiin dareenka ugu weyne aad runtii waxa weye dareenkii ummadda wadajirka ummadda ee soonka iyo suxuurta iyo tawjiidka iyo taraawiixda iyo ciidda la sugaye iyo hamadii iyo maxaan ku dhahdaa dareen dareen aan qof ka bax qof ka dhex baxa unbaa dareemi kara waxaa isii dheer oo aad iyo aad u dareema hees yar oo ka foodhidii ka bixi jirtay reer hargeysa afurka ka hor taasaan aada u tibi cabdixakiin mar raa meel dheer iga taal jis macdere waa miisigii waa miisigii Waa fadhiista miisigii.
fadhiista fadhiista
iyo tidii ka dambeysay imika cuntadu cad xalaala tahay imirkii cuntada caada xalaalatee dee kolley dee kolley social media taa waad ka heshaa waan malaynaya iyadoo ay haya dareenkii baa jirin dareenkii baa jirin Ismacil. maaha maqalka waa dareenkii aad iyo aad waa shucuurtii ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo een, maxamed Mar cabdixakiino waaye ugu dambeyn haddaan maxamed isu ku weydiiyo een, dee ciiddii baa soo dhowo qadar maalmaha inooga hadhay Een, ciidana maxaad yeeshaan iyadana da dabcan de wadan dadkii ku yaryihiin soomaalidii ku yaryihiin ama muslimkii ku yaryihiin baad ku soomaysaan oo ad ku tukanaysaan oo aad ku ciidaysaan oo ad isugu imanaysaan iyadana ma sidan unbay saacadaha iyo waqtigii idinku adagayay mise een, xal kalaad heshaan Ee, ko- waa la iska cadiidi qole qudheed oo dee shaqadii horta mushkilada ugu weyna jirta waxa weye shaqadii qof fasaxa ka qaata mooye de shaqa fasaxaa jirin dee oo iskuulkii ilmiheyda waa lagu qasbaa inuu tago adoo fasax usoo qaada mooyaane shaqadana de qofkii shaqa ka shaqeynay saasi saasi leeg
haddii aynu dhegaystayaal hore uga sii soconno barnaamijkeenna cawayska washington dhallinyaro badan ayaa si xoogganna muddooyinkii u dambeeyey u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada islamarkaana si joogta ah ugu wada xidhiidha hase yeeshee xidhiidhkoogaasi ayaa haddana xaalkoodu xilliyada qaar u noqdaa waraababa waraabe canaanay iyadoo midba uu ka kale ku eedeeyo inuu si qaldan u adeegsado warbaahinta bulshada cabdilaahi faarax cabdalle oo ku magac dheer cabdilaahi balanballe waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool degmada guriceel waxaana uu jacbur ka sameeyey qiso dhex martay isaga iyo gabadh uu magaceeda ku soo koobay leyla taasoo uu sheegay inay warbaahinta bulshada ku wada xidhiidheen waxaana uu barnaamijka cawayska washington la wadaagay qisada uu ku keenay jacburkaasi iyo weliba jacburka uu tiriyey waxa uu yahay waxay ku bilaabanaysaa layla dumar ladaan ugu jeclaa luulo ina aadan weli kamaan labayn caashaqii aanu qabay luula laabta iyo lafbeertuu ku miran lubaha beerkayga ha yeeshee waxbaa iga lumoo luulka tabayaay luula gabar lafdheer bay ahayd dhabanladeen ley ah luula laba xushootay ahayd laamiyada meerin luula laba tacliin bay lahayd lihida guusheeda gabar loo lagdoo bay ahayd dheerta lagu goobo libdho dhalatabay ii ahayd libin arooryaade ladan aan ku faanay ahayd laabta aan suray lado laalibay ii ahayd lahasho waaceebe yartu qaali luulo yahayd liimada horteeda xibin iyo lixaad bay lahayd qurux la raacaaye iminkana laf bay noqotay oo liidan inantiiye bootar baa ku laran oo wejigu wuu lolmanayaayo lafihiiyo dubkan loo dhexeen lumisa jeedhkiiye luquntii caseed baa hadeer kiimikadu looshay dhaqankiina wuu lumay yartii luuliga ahayde raabka liilba liil bay ku maray laamiyada suuqa liilba liil waa nin raamar oo soomaali ah laxankane midkii dhamman bay dhab ugu luuqayne tigtoogana labay kaga jidhaa kaalimaha liiska lafti rayd lugaha jaaska bay luli xamuulkiiye anigana jacayl bay lagdoo laaca ii galaye labanayadaan kugu hayaa laabta iyo beerka inkastood isliigtoo lulaay lumisay beehaagii weli waan la liicliicayaa ladan jacaylkaaga sida ruux la maray oo qalbiga dhimirku uu loolay dadku wayla yaabaan kolkaan laamiyada meero dadku waxay yidhahdaan qofkaan caadi maaha markaan laamiyada marayo dadku wayla yaabaan kolkaan laamiyada meero ma lulmoodo leyl iyo dharaar liidan hadalkaygu waxa aan la ladi waayeyo lulayo laabtayda waa luulo sida loo lushee loogu laray bootar waa luula sida loo lushee looga limay deexa waa luula sida loo lushee liiday dhaqankeeda oo liil baliil iyo tigtog laamiga u jaasto oo liiskan loo geliyey baa lulayo laabtayda jilbaabkii miyo lumisayo xirasay loo gaaban lugihii miyay laabtay oo dalabu laafiyasay laydhka dhoolaheedii ahaa ladoo miyay diiday oo kalar ku liigto ilkaha laqan madoobeysay allow yaadadow luul yiraa laabtay quruxdiiye allow yaadadow luul yiraa liiday dhaqankiiyo allow yaadadow luul yiraa lumisay fayskaagii allow yaa ila taliyo anana luula iga saara allow yaa ila taliyo jacayl gebigiiyo allaaba allow yaa ila taliyo kol hore iiga diga luula goor uu jacayl laabta galay lumiye maankayga inaan labalabeeyaalladay waygu libin ceebe ka luqluqo waxaad laasatee lumiyey qaabkaagii ka luqluqo waxaad laasatee lumiyey maankaagi cabdixakiin oo isna halkaabuu kusoo xargagoostay waa hagaag waxaad cabdilaahi haddaynu eegno todocyada ka mid a waxaad leedahay mar waxaad leedahay laf bay noqotay haddana waxaad sii raacinaysaa lumisa jiirkiiye macnaha de ma muuqata casrigii inaanad la socon dee beriga horumaa miisaan iyo baruur iyo inta badan la eegi jir laakiin hadda in aad la iskaga rida miisaankii iyo casrigii lala socdo iyadoo taasi ma moodaa inuu siixdaadu soo socoto sanado hore oona waayaala haysan cabdixakiino waxaanba waxaanba u jiidanayaaba waa sanadihii hore waxaan leeyahayba dhaqankii laga soo dheelmada baan leeyahay dib aad u celisid balse inay suurto galaysa moogi waxaanba leeyahay hablaha qofba meel buu ka eegaa balse waxa weeyaan aniga dhankii jiirkii waa maxaan ku idhaahdaa si kale kuma garatid waxaad doonaysaa gabadh orgaanigoo xilligii caadiga ahaa ee berigii hore lagu jirayoo aan booter iyo aadiylis iyo midnaba iyo isba qurxinba aad iyo aad aad iyo aad quruxdu waa qaabkii hore waa tii hore waa hagaag marka ladan jacaylkeegaasi waxaanu samaynaynaa annaguna waa kugu ducaynayna waxaan leenahay si aad doonaysaa ku noqoto inaad hore soo duceeyo soo duceeyo ugoogoyahay gablada
haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi dheer oo uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye sida laaya nebigiyo lamaha hareeriga dabaylu way lulaayaan waxaana la liiceen la leegleeganaya wyka waa hagaag waxaan la iceen la liigliiganayaa soo dhowow baan ku leeyahay marka hore cabdiraxmaan xadanteeye barnaamijka cawayska washington ee v o a waan ku soo dhawaayay cabdixakiin shirwac saaxiibkay aad iyo aad baan ku leenahay soo dhowow waanu ku faraxsanay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato annaga iyo dhegaystayaashuba waxaanu ku leenahay de kolley in badan baynu wada caweyn doonaa barnaamijkaad nagula caweyn doontaa caweysin wanaagsan baanu ku leenahay fankaaga aanu kolba qayb ka darsan doonaa ugu horeynba haddaan ku weydiiyo waynu geli doonaa su-aalaha waan ku weydiin doonaa qaybaha kala duwan ee sugaantaada iyo weliba noocyaday kala yihiin iyo siday kala yihiin haddii aanan qaldanayn fanka waxaad ka soo bilowday jamhuuriyadda jabuuti goormay ahayd siduu ku bilaabmay kooxdeed ka bilowday ka warayadata haddii aan dib u noqdo waxaan ka bilaabay sidaad sheegtay fanka jabuuti waxaan kusoo bilaabay dhalinyarta xaafadda xumbuli oo mataqaanaa ururka dhalinyarta xaafadda xumbuli baan kasoo dhex bilaabay markii dambena waxaan mataqaanaa usoo gudbay kooxda la idhaahdo afarta maris oo iyadana imtixaan loo mariyay tartan kadib aniyo fanaaniin kale oo badan oo in nool iyo in dhamatebale aan ku guuleysanay sida fanaankii alla unaxariistay mustafa aadan abees maxaan ku dhaha iyo dhalinyar kaloo badan halkaasaan markaa aan kasoo amba qaaday marka waktigaa aan kooxda cat maris aan soo galay waxay ahayd kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii markan aan ururka dhalinyar beri ka bilaabeyna waxay ahayd sagaal iyo sideetankiiba halkaa ka bilaabay ku- ururka dhalinyarta cat marisna waxaan ka bilaabay koob iyo sagaashankii waan gartay cat mars ama afarta mars ee dabcan de waa koox dalka jabuuti ka jiri jirtay fanaaniintii aad isku kooxda ahaydeen eed kooxda ka wada tirsanaydeen eed halkaa ama kasoo wada bilowdeen ama aad si soo gaadheen ama aad soo wada shaqaysteen iyaad ka tilmaami kartaa fanaaniintaas wallahi way badnaayeen waxaa la odhan karaa waa fanaaniinta inta ugu caansan wadanka jabuuti ayay kamid yihiin xidigaha ah waxaa kamid ahayd maxaan ku dhahdaa kalsun xasan waaliye kalsun bacdo anim ismaaciil daahir yuusuf aadan geesaale way badan yihiin fanaaniintu maxaan ku dhahdaa faaduma haldhaa laftigeeda intii ayna waa beri tegin kooxdaas cat maris bay ahayd markay soo noqotay inaan heesa ka wada qaadnay laba iyo sagaashankii marka waa kooxdaas fanaaniintaas kamid ahaa iyo in kale oo badan oo dhan xusi karin imanka waan gartay waan salaamayna anaguna en, asxaabtaasi ee kaltuun bacdiya ay kamid yihiin waxaa kamid ahaa xagga abwaanada haddii aan u jeesto abwaankeennii iyo qosliyaaga ahaa ay ka waaweyn cabdi kudbiix canada joogay waxaa kamid ahaa fanaanadeena deeqa geyd ee canada joogta maxamed muuse donle abwaankaygu halkanala jooga war waa la badnaa waa la badnaa waa la badnaa anaguna waxa weeye salaan badan baan usoo diraynaa waan u qaybinaynaa haddaynu barnaamijkeena si toosa guda galno en, cabdiraxmaan heesahaaga kale dabcan way noo dambayn doonaan laakiinse barnaamijka caweyska washington haddaan adiga kuu dhiibo dhegeystayaasha heesta ugu horeysa eed ku bilaabi lahayd eed usoo xuli lahayd maxay tahay waxaan dhegeystayaasheeda usoo xuli lahaa heeskii adiguna malyuunay adiguna malyuunay aan wada malayne maaree Ah, maaree maaree ujeedada ujeedada.
meer Meel sare aan sare aadnay.
u agaag dhegeysi habboon heestaasi dhegeysta
ku bislaadiyo mir carab la moodiye bawaygu maran tahay dariiqti jacaylkuye marirku bislaadiyo mir carab la moodiye bawaygu maran tahay dariiqti jacaylkuye adiguna malyuune hoyqeya wada malayne hadda adiguna malyuune ummaya wada malayne mahari ujeedada mil sare xanaadne mahari ujeedada mil sare xanaadne adiguna malyuune hoyqeya wada malayne hadda adiguna malyuune ummaya wada malayne mahare ujeedada meel sare qanaadne mahare ujeedada meel sare qanaadne
waagaag cabdiraxmaan n adiguna malyuuney aan wada malayne maare ujeedada meel sare aan gaadhne n heestaasi goormaa la sameeyey yaa kuu sameeyey laxanka yaa saaray heestaas waxay kamid ahayd heesahaygii igu horeeyey een kusoo shaacbaxay waxaana wada qaadnaa gabadha fanaanada ee la idhaahdo caasho bitle mars ahayd Een, midhaha waxaa sameeyey saaxiibkay abwaan mustafa cumar ciroole oo jooga tiridhaba oon aad iyo aad u salaamayo laaxinka waa maxamed nuur kulmiye oo isna saaxiibka oo isna tiridhaba ku nool miisigu waa kooxdii afarta maris Een, weeyaan waxayna dhalatay heeskaasi een, haddii aanan khaldanayn laba iyo sagaashankii waan gartay labaiyo sagaashankii waagaag dee qurbaha muddaad ku noolayd Eh, dabcan dee muddo dheer haddaanan qaldanayn labaatankii malaha imika waxbaa dheerba Ma- waa la odhan karaa mise soddon mise soddonkiibay madaxa lasii gashay may halka hore ku joog halka hore ku joog halkii hore ku joogay haddaan si kale kuugu dhigo oo ku weydiiyo En, dabcan muddooyinkii ugu dambeeya fankaaga wuxuu aada uga uga hana qaaday ood eh, heese badan ka soo saartay ood sugaantaad wax badan ay kasoo shaacbaxday waxay waa qurbaha bal qurbaha ee noloshiisa iyo in fanaan la noqdo ama fanka halkaasi ku hana qaado oo heesa iyo weliba sugaan la soo saaro bulshadii laga haqabtiro sidee isku yihiin warniyo horta cabdixakiinow een, aad iyo aad buu mataqaanaa qurbaha fanku ugu dhib badan yahay fanku horta sidiisaba wuxuu ku fiican yahay wadajirka iyo marka mataqaanaa fanaaniintu meel ay wada joogaan ee la wada wadaagayo hadday medho tahay hadday laaxin tahay hadday miisig tahay hadday masraxiyo tahay fanaaniintu way wada wadaagaan oo waxa waad arkaysaa nin imanka hees doonaya inuu qoro uu bilaabo hal eray buu soo tuurayaa dhowrka erey kale ku xiga abwaanada kale ag joogaa u tuuraya karsoo qaad waxaan rabaa inaan laaxin sameeyo hal qalcad baan laaxin saarayaa kuwan garab joogo o dhan ba qalcadaha kala saaraya ama ta aan sameeyo tuka qux badan ii sheegaya marka sidaas bay mataqaanaa xataa heesihiinii hore ee soomaalida si imika kooxdii waa beriyey kooxii naga horreeyey gacan macaan kaat maris wuxoogu uu tayada u lahaa waxay ahaayeen waa fankii la wada wadaagayay laakiin markuu fanku qurbo yimid dee waxay noqonaysaa qofkii quri heesaya ama kii wax dumaya keliya kii ku noqotaa marka wixii adiga kula qurux badnaada un baad samaynaysaa marka waxaan sina ama dee bulshadu way ka heli karaan ama dee wax waa mataqaana ay ka heli waayaan bu noqon karaa marka niyow qurbaha aad buu udhib badan yahay fanku anu waxaan xasuustaa markii horreysay in soo galay qurbaha waxay ahayd shan iyo sagaashankii dee muddo ilaa toban sano ku dhow waan waan waan aamusnaa sababtoo ah meela wax ka haagaba waan karan lahaa marka laakiin intii ka dambeysay baan mataqaanaa hadee wadankii oo kugu cusub adigoo keliis ku noqonaysid kadib de hawlo badan oo soo dhaafay iyo mataqaanaa caqabado badan oon kasoo tallaabsaday baa markaa keentay inaan mar dambe Waa aan gartay.
wax abuuri karno aan wax soo saari karno marka waxaad marka wuu leedahay ku dhib badan yahay marka wada- wadajirka iyo is-agjoogga iyo een, iskaashiga ayuu ayuu macna ku leeyahay fanku kama soo haro kama soo haro hadda haddaan cabdixakiin oo dib imika aan ku yar aan kuu celiyo hadda adeegto een, anigaba iga soo qaado heesahan aan qurbaha kusoo baxa heeska ugu badan dadku waxay hadalhayaan sanad ama laba sano ma dhaafo macnaha to- een, laakiin heesiheenii wadajirka lagu sameynaya ama fankii wadajirka lagu samayn jiray ee africa waa adiga arkay heeskii lixdankii ama toddobaatankii ama siddeetankii la sameeyey ilaa imika haddaad maqasho jadiid buu kuu yahay mar walba kama dhargeysa waxa waxaa keenayna waxa weeyaan waa wada shaqayntii tiimkii la wada ahaa yacnaa dherigii la wada kerinaya wey waxa fiicana kasoo baxay aad iyo aad waa maskaxaa la wada tuujinaya laisku wada keenayay waka waa hagaag marka marun bay isku iman doontaa baan filayaa oo dabcan dib laisugu keeni doonaa Een, aad iyo aad hees kalan doonaya cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo een, hees waxaa jirta iyadana dee looyaradu inta badan waxay u doodaan dee qofka ay dhibi ku timaado ama dacwad qaba ama isaga lasoo dacweeyo oo maxkamad bay tagaan meelo sharci bay tagaan Een, nolosha qaybo kala duwan bay maxaan ku idhaahdaa ay ka shaqeeyaan waxaa jirta hees iyadana aad moodo ereyadeeda iyo laxanka suu dhacayo in jacaylkiiba loo doodayo oo maxaan ku idhaha looyar loo yahay yaa dane- yaa daneeya jacaylka teeda yaan u darnaanin isna tiisa daneeyaa heestaasi ka waran looyarka jacaylka heeskaasi waa runta waa runta ni ninkaasi eh, horta waa nin abwaanon aad iyo aad u salaamayo walaalkay jaamac baqaya la dhahdaa markii ugu dambeysay hargeysu ku noolaa aad baan u salaamaya hadduu maqlay jaamac baqayo Een, sidaad og tahayba cabdixakiin oo dadka jacayl xaasin waaye soomaalidu tiraahdaa aad iyo aad waxaad arkaysaa dadka isjecel een, inta ku dar iyo inta mataqaanaa ku taageerta jacaylkooga iyo wanaagooga way yar tahay dadku inta badan waxay ka shaqeeyaan xumaanta inay qofka kala ridaan haddii u yaraado wuxuu dhahay inay ka sheegaan marka abwaankani wuxuu ku leeyahay dad bayaan dad bayaan isu diidin laba dooku israacshay kalgacayl isku doonay yahu deeqa wanaaga yacni ayaa mataqaanaa daryeelo uun oo xumaanta ka daayay buu taagan yahay yaa ugu deeqa wanaagga xagga dambena ereyadu waxay ugu soo dhammaanaysaa maxaan ku idhaha dadab yaa isugu hooyo ducada aan kala Ah, raadiyo iyagoo iyagoo isku duuban doog jirtay dhayaani dadab yaa isugu hooyo ducadaan kala raagi
laxanka haddaan gaar ku weydiiyo een, cabdiraxmaan laxankaad moodaa laaxinka iyo midhahaba iyo- waa iyo music- damacbaqayo miisigana waxaad moodaa miidiguna waa kooxdii afarta mars waa miisigyadii aan kuu sheegaye loo wada sameynayay jirka iyo tiim ahaanta
Bayaan isu diidin. Laba koox u israacshay. Kalgacayl isku doonay. Yagu deeqa wanaagga. Laba koox u israacshay. Kalgacayl isku doonay. Yagu deeqa wanaagga. yabaneeya jacaylka teedayaanu daraanin isna tiisa daryeela yabaneeya jacaylka teedayaanu daraanin isna tiisa daryeela iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban doobtirkay dhayaane dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin iyagoo iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban doobtirkay dhayaane dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka caweyska washington halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatanna aan ku nasanno qadar ka mid ah heesaha aan ugu talagalnay bisha ramadaan
dadkoo samihiyoo ka durugsan ereyga duuxle ee dabacsan gefiya deel qaaf ku daadsan iblays dabraaday u duursan dadkoo samihiyoo ka durugsan ereyga duuxle ee dabacsan gefiya deel qaaf ku daadsan iblays dabraaday u duursan diintiya adiga dabuubsan durusnabiyow deliirsan ku daalacaya muuradaasan dadkana u tilmaamay dowsan diintiyo adiga dabuubsan durusnabiyow deliirsan ku daalacaya muuradaasan dadkana u tilmaamay dowsan
qasiidadaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeyn doonaa idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay maxamed colaal xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca iskudabaridkana waxa uu ahaa bashiir abiikar tan iyo kulan dambe dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo jahliyo dulaysan dhammaan diinba haysan dulmiya ruuxii diciibsan dhamiinoo idin dambaabsan diintiyo adiga dabuubsan duruus nebiyow daliilsan ku daalacay amuradaasan dadkana u tilmaamay dawsan diintiyo adiga dabuubsan duruus nebiyow daliilsan ku daalacay amuradaasan dadkana u tilmaamay dawsan
dadko dhammidihii dayaysan duusha sare diifadaysan dubaaqana wada duraysan daaradii habow dawaqsan allah dadkoo dhammidihii dayaysan duusha sare diifadaysan dubaaqana wada duraysan daaradii habow dawaqsan
idinkiyo adiga dabuubsan duruusnabiyow daliilsan